الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فاصل في حجر السفيه والمفلس وعو فصل يهي حجرنتي حيراتي لساري قفك السفيه وعيسى ما منكرين iyo qofkii mufliska ahaa ee caydhoobay lix ayuu ka hadlayaa labana waxaa raacinaya shaarixa markaa labadan ayuunbuu sheekhu ku gaabsaday waayo labadani waxay u baahan yihiin in xayiraadda uu saaro qaadi inuu saaraa buu u baahan yahay laakiin qolyaha kale ayaga in qaadi saaro xayiraadda looma baahna saa daraaddeed ayuu markaa labadan uun fasalkii uhi fii xajri safiihi waalmuflis waanay wanaagsanaan lahay dhammaantood inuu wada sheegay lixda uu ka hadlayaba xajriguna waxa weeye xayiraadda la saarayo qof dadkan la soo sheegi doono ee lixda uu inooga sheegi doono qaarkaasoo mid guud oo markaa dee tasarufaadkoodao dhan wada camimaya ama wada saamaynaya la saaraya iyo kuwii meelo ka mida ama hantida qayb ka mida laga xayirayo oo laga saarayo ayay noqonaysaa baabulxajrina waxa u asala culimmadu ay u deliishteen aayadda qur-aanka ilaahay leeyahy fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastadiicu an yumila huwa falyumlil waliyu bilcadl haddii kan xaqa lagu leeyahay ee daynta qaatee uu yahay mid safiiha imaamu shaafici wuxuuhi waa kaa wixiisa aan si fiican u maamulan karaynin ow daciifan buu ahday daciifkale wuxa isagu ku fasiray sabigii inuu yahay ow laa yastatiicu an yumilla huwa ama aan awoodaynin inuu isagu waxa lagu leeyahay yeedhiyo waa qofkaa wuxuu ku fasiray caqligiisa laga qaalib noqdee kii waallaa ayuu ku fasiray falyumlil waliyu bilcadli qofkii weligiisa si cadaalada wixii lagu leeyahay ha u yeedhiyo ha loo qoro markaa waxa uu tilmaamay dee inaan dadkaasi aanay waxba yeedhinaynin waxna laga qoraynin laakiin cidda wax ka qoraysa ee laga yeedhinayaa inuu yahay weligiisi iyo mas-uulkiisii markaa in mas-uul laga yahay oo dad xayiraadi saaran tahay inay yihiin ayayna tusinaysaa wabtaluu lyataama xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan faadfacuu ilayhim amwaalahum ilaahay waxau yidhi aggoommihii jirraba aa xoolaha iyo hantida u hayseen marka ay guur gaadhaan ee ay qaan gaadhaan haddii aa hanuun iyo toosnaana ku aragtaan faadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba intaa ka hor xoolahooda in loo haynayo mas-uul looga noqonaya intaanay qaan gaadhin bay tusinaysaa markan dambe lafdeeda haddii markay qaan gaadhaan ay toosnaan waayaanna in loo haynayo oo hantidoodii ay ka xayirnaanayso ayay aayaddu tilmaamaysaa waxaa kaloo ilaahay ayadana aayad qur-aan ugu uhi walaa tutu sufaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama ilaahay wuxuu hi ha u dhiibina dadka sufaahada ah ee caqligaabka ahayn waxooda maamulan karaynin xoolihiina ha u dhiibina baa ilahay idhi noloshiina ay ku taagan tahay hadda waa xoolahoodii haddana xoolihiinni baa layidhi waayo xoolaa ummaddu way wada leedahay oo way ka wada dhexeeyaan oo cid ka midii inay baabi'iso lama ogola xadiid kale oo taariqutni iyo xaakim iyo ay warinayaan taxaawi ay warinayaan rasuulku sala allah alay slm xajara calaa mucaadin wabaaca calaa fii daynin kaana calayhi mucaad ibnu jabal ayuu xajiriyey oo xayiraaduu saaray dayn lagu yeeshay daraaddeed xoolihiisiina waa qaybiyey oo markaa dadkii quramada ahaa ee wax ku lahaa ayuu qaybiyo intii ay u gaadhay intuu kale suuhi wax kale idinkuma sugnaanin markaa waxaana loo qaybiyaa dadkan maxjuur calayhiga ee la xayiraya laba qaybood noocun shuriica limaslaxati almaxjuuri calayhi xajri loo jideeyey qofkan maxjuur calayhiga la xayiraadda la saarayo dantiisa waa xajri limaslaxati almaxjuuri calayhi waxa weeye sabiga iyo kawaalan iyo ka safiiha waxoodii baa loo ilaalinayaa waxaan hantidooda looga xidhayaa waxa weeye waa dantooda la ilaalinayaa nocna waxaa la yidhaahdaa waa xajrun limaslaxati alkhayr ama shurica limaslaxati alkhayr waxaa loo jireeyaa ama loo xayirayaa maslaxo iyo dan kale ay cid kale leedahay masalan qofkan mufliskaa ee hantida yar u hayo iyo daynta lagu leeyahay ay badatay daynta lagu leeyahay hantidiisii xayiraad baa laga saaraya waxa looga saarayaana waxa weeye dadkan daynta kulebaa hantidii loo ilaalinayaayo inaanay ka baabi'in isaga lafdiisa maslaxadda u jiro deedmadiisa inay beri noqoto qofka xanuunsanaya hantidiisa qayb baa laga xayiraa qofkan raahinka ahay shay rahan dhigay shaygan uu rahan dhigay waa ka xayiran yahay qofkan murtahinkaa buu u xayiran yahay marka labada qaybood buu u qaybsamaa wuxuu uhi sheekhu walxaajiru lugatan almancu waa mancin wa sharcanna mancu tasarufi ku tagrifalkii oo la diida weeye filmaali xoolaha bikhilaafi tasarufi ku tagrifalkii fii kayrihi wixii kale lagu tasarufaya ayaa khilaafsan ka talaaqi sii furiinka oo kale fa yanfudu min asafiihi waa ka fulayaa wa jacala musanifuna alxajra wuxuu yeelay calaa sittati min alashkhaasi lix ashkhaasta ka mida ayuu yeelay asabiyi waalmajnuuni kii waalaa wasafiihi iyo kii safiiha wafasarahu lmusanifu waxa uu ku fasiray safiiha biqowlihi almubadiri ee saydsaydinayay limaali xoolihiisa yosrifuu ku bixinaya fii kayri masaarifihi meelihii lagu bixinayey meel aan ahayn markaa ku bixinayey waalmuflisi iyo kii mufliska ahaa ee kacay ee qaamoobay huwa lugatan man saara maaluhu waa ka maalkiisu noqday fuluusa naxaasiyo yacni uu noqday caantayna iyo markaa dhururiyo uma kunniya bihi waxaa laga cabiray ama lagaga kinaayooday can qilati ilmaali xoolaha yaraanteeda oo cadima ama la-aantiisa wa sharcanna ashakhsu aladii irtakabat duyuun waa qofka ay daymanku isdul koreen oo walaa yafii maalu xoolihiisu aanay oofinaynin bidaynihi dayntiisa ow duyuunihi ama daymanka lagu leeyahay ee faraha badan waxaa sheekhu uhi raximah ullahu tacaala waalxajru xajrinta iyo xayiriddu luqatan almancu waxaa la yidhaha mancin iyo diidmu oo caqliga xajri ayaa la yidhaahdaa le'anna qofka wuxuu diidaa waxyaalaha aan u habboonayn ku dhiciddeeda ayuu diidaa wa sharcan xagga sharcigana waxaa la yidhaahdaa mancu tasarufi fi lmaal waa qofka oo laga manciyo ku tagrifalkii xoolaha uu ku takrifalayey mancin laga saaro iyo mamnuucidii xayiraad laga saaro ayaa la yidhaahdaa bikhilaafi tasarufi fii khayrihi waxaa khilaafsan ayada ku tagrifalkii waxyaalaha aan xoola ahayn uu ku tagrifalayo taa xayiraad laga saari maayo laakiin waxaan xayiraadda laga saaraya waxa weeye waa xagga xoolaha ku tasarufgoodii oo markaa bixin lahaa iibin lahaa iibsan lahaa rogrogi lahaa uu ku tasarufi lahaa ayaa laga xayirayaa ka talaaqi waxyaalaha tasarufka yacnii bikhilaafi tasaruf fii khayrihi maal waxaanay ku tasarufkiisa ayaa isagu khilaafsanoo laga mancin maaya ka talaaqi sii furiinka oo kale dihaar iyo ilaag iyo khuluci qirashadii masala wax cuquubo markaa keenaya cibaadaadkii yacnii maaliga ahaa waxaasoo dhan markaa laga mancin maayo fa yanfudu waa ka fulayaa markaa min asafiihi qofkii safiiha ahaa ee wixiise markaa aan hagaajsan karayn hadduu furo hadduu haweenay si khulco hadduu dihaaro hadduu cuquubo keenayo qirto waa ka fulayaa waxyaalahaasi waxaa la mida ka mufliska isagana caydhibay waxaa la mida ka xanuunsanaya addoonka iyo sabiga iyo majnuunka iyo ayaanay markaa iyaga ka fulin wa jacala almusanifu sheekhu wuxuu yeelay abushac kitaabka qoray alxajra calaa sittatin lix ayuu yeelay macnaha lix inuu yahay ayuunbuu inoo sheegay lixdani waa kuwa ugu caansan laakiin culimmada qaarkood ilaa toddobaatan bay gaadhsiiyaan laakiin lixdii ugu caansanaa keliya ayuunbuu inoo soo qaaday waayo kitaabku waa kitaab mukhtasara weliba waxyaalihii laga codsaday wa min xasri alkhisaali wax kasta uu sheegaya inuu koobo tiro u sheego si markaa loo xafido korka looga qabto ayuu markaa u koobkoobayaa fayanfudu min asabiil wajacala musanifi alxajra calaa sittati min alashkhaas lix markaa ashkhaasta iyo shakhsiyada iyo dada ka tirsan ayuu yeelay ama ha labaadaan ama ha dhadigaadaan waayo asabiyi sabigii ayuu yeelay calaa sittatin buu yeelay asabiyi ayuu yeelay ka bedelo sabigii yar ama ha labaad ama ha dhadigaado markaa inta uu yar yahay ee aanu qaangaadhin xayiraad baa saaran xayiraadaana qaadimo saarine sharciga ayaa saaray xayiraaddaasi waxay kaga kor noqonaysaa marka uu qaangaadho le'anno markii horeba waxay ku saarantay sharcigaoo qaadimo saarin marka dambana qaadi inuu ka qaado uma baahna haddii uu isagoo markaa toosan qaangaadho oo maalkiisa iyo diintiisaba hagaajisanayaa dee waxa weeye wixiisi waa la wareegayaa markaa midi waa sabigii wixii lagu qaangaadhayeyna dee waxaynu ku soo marnay safiinatu najaagii ayaynu ku soo marnay walmajnuuni midna waa majnuunkii iyo kii waallaa isagana xajrigaa iyo xayiraaddaasi waxa ay fuulaysaa iyadoon qaadiyeedin haddii uu miirsadana xayiraaddaasi isagana way ka kor noqonaysaa qofkuna mar haddii uu waasho oo ficil iyo hadal toosan midnaba aanu lahayn wixiisii ma hagaajisanayo wixiisii xayiraadaasaa markaa ka fulaysa weligiisa iyo mas-uulkiisa ayuu haynaya wasafiih midna waxa weeye qofka safiiha ah isagaa inoo fasiro wafasarahu lmusanifu wuxuu ku fasiray biqowlihi almubadiri limaalihi ee maalkiisa markaa israafka iyo tadbiirka iyo daadaadinta ku samaynayey ay yasrifu fii kayri masaarifihi meelihii sharcan ay ahayd inuu u iilo uu ku bixiyo meel aan ahayn markaa ka ku bixinaya ayaa safiih la yidhaahdaa oo minasada oo bimacnaa khifa iyo fudayda ayay ka timi waxaana markaa xayiraaddaa saaraya qaadiga ayaa saaraya haddii isagoo markaa uu qaangaadho toosan kadibna markaa gadaal uu markaa ka qalqaaliyo wixiisa ka baabi'iyo qaadiga ayaa dib u xayiraya haddii aan la xayirin safiih muhmala baa laydhaha tasarufaadkiisu waa iska fulaan haddii intuu isagoo khayra rashiidina qaangaadho sharcan ayada iyadoon qaadiba aan u xayirin bay xayiraaddu saaran tahay safiihan muhmalan baa laydhaha tasarufaadkiisu isagana ma socdaan oo waxa ka soo qaadmale waxa la yaaliyo wixii uu sameeyo marka almubadir limaalihi kii maalkiisa markaa saytiye tabdiir iyo israaf waa isku macno oo waxa weeye xoolaha oo markaa meelaan masaarifdiisa in lagu bixiyo meelaan la mahadinin adduunyo iyo aakhira toona adduunyadana aan lagugu mahadinaynin aakhirana aan ajrigeelin ood ku bixisa ayaa la yidhaahdaa culamada qaar baa waxay yidhahdeen tadbiirku waxaa la yidhaahday inuu qofku garan waayo xuquuqda lagu leeyahay halkay lahayd ee israafna waxa la ama sarfina waxaa la yidhaahdaa inuu garan waayo waxa lagu leeyahay intuu leeg yahay markaa fii hayri masaari yasrif ee yasrif wuxuu ku bixin fii hayri masaarifihi waa waxaa nafcigiisu aan u soo noqonaynay adduun iyo aakhira toona markaa yacni wixii xaaraantaabu waa khamri buu ku cabbayaa waa ku tubanayaa yacni sigaar iyo jaad buu ku cunayaa waxa weeye masaarifdiisi meelaan ahayn buu ku bixinayaa haddii uu markaa dee wix iskaga iibiibsanayo oo shay markaa boqol jooga uu shan boqol iska siisanayo oo wixiisii markaa nooca lafdeeda iyaduna waa nooc mida tadbiir ka mida weeye wixii markaa iyada lafdeeda dee cunto iyo raashin markaas aan loo baahnayn iyada lafdeeda dee nooc markaa mida tadbiir ayuumay markaa noqonaysaa walmuflis midna waa qofka mufliska ah ee kacay ee qaamoobay ama caydhoobay ayaa la yidhaahdaa dee muflisku muflisun fi dunya ama muflisu fi laakhira waxay kala yihiin qof adduunyadan ku cayda iyo qof aakhira ku cayda qofka aakhira ku cayda nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo sheegayoo wuxuu uhi atadruuna man almuflis qofka yacni caydha ma taqaanaan maalinta qiyaamaha waxa lihi allah warasuulu aclam wuxuuhi waa rajulun dee ruuxii dumar ahaydna waa la mid yaati yowma alqiyaamati lahu xajun wa salaatun wa siyaamun wa zakaatun waa qof imanaya maalinta qiyaamo isagoo xaj iyo salaad iyo soom iyo zake iyo acmaal badan wataa waxaa darimay waqad qatala haada wa shatama haada wa daraba haada wa akhada maala haada kan waa dilay kan waa caayey kan waa uleeyo waa garaacay kan xoolihiisii buu qaatay intaasina waa daba socotaa salaad badan iyo soom badan iyo xaj badan iyo zake badan iyo cibaado badanna waa wataa dee maalintaa dee wax lagu kala baxaa ma jira ila in xilligii la kala baxaye la qaanbaxayey ee adduunyo lagu kala qaanbaxayey isagaa la soo dhaafae waxa lagu kala baxaya waa salaadiisana iyo sakadiisana iyo xajkiisana uu wata e dabeetana xasanaadkiisii baa laga soo qaadaya kuu dilay baa la siin oo ku garaacay baa la siin oo ku caayay baa la siin oo ku xoolaha ka qaaday baa la siin haddii ay dhammaato buu yidhi iyadoo weli dad u taagan yihinoo xuquuqdooda ay harsan tahay dembiyadii dadkaasaa la soo qaadaya dushaa laga saarayaa dabeetana wuxuu soo baxayaa dembiile aan wax allayaaliyo wuxuu wataa aanay jirin oo xasanaadi dabeetana naarta ayaa lagu tuurayaa markaa maalintii adirhamiyadii naartoona ma jiro dulmaadka addoommada xasanaadka ayaa laga oofiyaa markaa kaasi waa kacaydha'a aakhiro kan adduunyadana waa kan sheekhu inoo sheegayo huwa luqatan man saara maalu fuluusan fuluus waxaa la yidhaha alqiطca min alnaxaas ama nuxaas waxyaalahan markaa lacagahan laga samaynayay naxaasta dee jaandiga ahayee sida gambadii iyo aynu garanayno kuwaasaa markaa fuluusta la yidhaahdaa ilain lacagaha ayaa laba loo qaybiya qaar waxaa la yidhaha naqdan bilistilaax qaarna waxa la yidhaha naqdan bilkhilqa baa la odhan jiray xilligan dahabka iyo diinaarka dee lacag ahaanta loo isticmaali jiray diinaarka dahabkaa iyo daraahimta fidadaa la isticmaali jiray waa naqdan bilkhilqa iyo naqdan bilistilaax tan ilaahay baa lacag ka dhigayoo waa macdantaa qiimaha leh oo dahabku hadduu lacag yahay iyo hadduu kuuskuusan yahay iyo hadduu qaab xulliya u samaysay mid waliba ilaahay baa qiimo u yeelayoo shayga aan qiimihiisu dhacaynin weeye waxna waa naqdan bilistilaax iminka doolarkaa dhakada weyn lehee maraykanku leeye la jecel yahay maanta hadduu maraykan uu ka baxo oo mid dhaka yar uu dib ugu noqdo halkaasaa markaa dabayshu kaga biligbiligsiinaysaayo wax alla wax lagu falayaa ma jiro le'anna waa naqdan bilisraa heshiiskaasu mu lacag ku ahaaye lafda warqadani waxay xambaarsan tahay ma jirto marka fuluustaasi waa dee lacagtiisiaa fuluusta iyo caantaynadaas iyo gambooyinka iyo naxaastaa noqotay weeye kaasaa la odhan jiray marka hore mufliska uma kunniya bi waxaa lagaga kinaayooday ee kinaayaduna dee waa lafdi culimada bayaanku markay ka hadlayaan waa lafdi la idlaaqay oo macnihiisa wixii la ka laasimaya loola jeedo macnihii asligaana iyadoo loola jeedi karo hadda yacni waxa lagaga cabirayna waa la odhan karaa uma kunniya bi ay cubira canhu waxa lagaga cabiray muflis waxaa looga jeedaa uunoo looga cabiray can qilati almaali wa cadamihi marka uu qofka xooluhu ka yaraadaan ama ka dhammaadaan ee cadamulmaal uu jira ama qilatulmaal uu jira muflis qofkaa la yidhaahdaa wa sharcan xagga sharcigana alshakhsu aladii waa qofka irtakabatu duyuun daymanku ay isturrasaysmeen ee daymanka badan lagu yeeshay oo walaa yafii maaluhu bidaynihi aw duyuunihi maalka iyo xoolaha uu hayaa aanay kafaynaynin oofinaynin ku filayn hal dayn haddii lagu leeyo qofkuna leeyahay ama dayman fara badan oo dad badani leeyahay haddii lagu leeyahay daynta ayaa qabdan xoolaha haya ayaan kafaynaynin marka muflis waa kaa walmariid midna waa kii xanuunsanaya almakhuufi calayhi min maradii xanuunkiisa looga baqanayey waalxajru calayhina wuxuu aday fii maa zaada calaa hulus wixii saddex meelood oo meel ka kordhay wa huwa hulusa atarika waa tarikada saddex marka loo qaybiyo laba ahaan liajli xaqil warasati baa loo xayiray haadaa idaa lam yakun waa markaanu cala almaridi daynun ahayn fain kaana calayhi daynun haddii lagu leeyay yastaqriqu tarikatahu tarikadiisa markaa wada hafilaya xujira calayhi fi huludi iyo wamaa zaada calayhi wixii ka kordhayba waa laga xayirayaa waxaa sheekhuu leeyahay walmariid ka kale isagana la xayiraya waa qofka xanuunsanaya ee weliba midka soo xanuunsanaya ma almakhuufi calayhi min maradihi ee xanuunkaa looga cabsan xanuun geeri iyo dhimasho keenaya oo loo dhinto qofka qaba weeye qof yaroo madax wareeraya ama calool yar soconaysa uun ma aha ee waa qofka xanuun xanuun looga baqaraya walmariid almaquufi calayhi min maradii looga cabsanayey oo masalan xanuunno fara badan ayay dee xilligaa markaas culimmadu ay marad maquufa ku tilmaami jireen oo halisahayo markaa qofka haddii uu ku yimaado dee loo ictibaarinayay markaa inuu qofkani halis ku sugan yahay dee waa sida markaa faaliga oo kale yacnii waramyo ama xanuunno markaa dhiiciida ka soo bixi jiray yacni qofka oo dhiig markaa sanka laga furo qofka oo calooshu markaa ay duusho oo ay kala joogsan weydo qofka oo markaa faaligu ku bilaabo qabsino xumad markaa haysa foosha dumarka iyo mandheerta oo ku hadha ayaga lafdooda waxa weeye waa xanuunna ayaa lagu tirinaya iyadana maquufa oo qofku u dhiman karo oo dee xabaal qarkeedii yaallo waxaa kaloo ay ayana ku tiriyaan qofku inuu gaadho xaalad yacnii la yaqiinsan yahay inuu dhimanayo dee qofkiiba dil baa lagu xukumayo halkan tiirkii baa lagu sii wadaa doon buu saaran yahay oo doontii baa la kacday oo markaa dee waa gebigeediba inuu markaa quusaabo ku siganaya dagaal baa markaa dee laysku hilboobay daacuun baa ku dha xanuunadaasoo kale qofku markuu qabo xanuun yacnii inuu u dhinto qarka uu saaran yahay buu ku sugan yahay markaa isagana waa la xayirayaa haddaa walxajru calayhi xayiraadda la saarayaa kaa fii maa zaada cala hulus waa wixii ka kordha saddex meeloodoo meel xoolihiisa xoolihiisa saddex meelood marka loo qaybiyo qofka xanuunnada noocaasa ku sugan hal meeloo uluna waa laga xayirayaa ee waxaa leeyahay laba uluna waa laga xayirayaa uluna waa loo ogol yahay waxaana arrintaa ina tusinaya xadiidka saxiixa sacad ibnu abilwaqaas waakiilaha nebiga saas ayaa isoo booqday caama xajat alwidaac xanuun daran oo i helay awgeed ayuu iisoo booqday dabeetana waxaan uhi yaa rasuula allah qad balaga bii min alwajci maa taraa xanuun dee waxaa ihaya waad arkaysayoo xanuunna daran bay hayaa wa ana duu maal anna nin maalqabeenoo hanti badan ayaan leeyahay walaa yarisunii ilaa ibnatun cid markaa ay dhaxlaysana macnaha oo dee faral leh oo markaa dee oo yacni biyahaygaana ilaa ibnatu inanun baa jira dhaxalkiisa dad kalena way inanka laakiin cidda faral leh ama cidda iigu mudani waa inanta aan dhalay uun afa atasaddaqu biuluay maali xoolahayga saddex meeloodow laba ma sadaqadaysaa nebigu wuxu uhi laa maya fa shatru haddaba kala barh ma sadaqaysaa wuxuu idhi maya wuxuu idhi haddaba ulu ma sadaqaysaa wuxuu idhi waulu kaiir waa badan yahay ama waad sadaqaysan kartaa suluska ayuu yidhi markaa nebigu waxa kaluu raaciyey inaad ka tagto dadka ku dhaxlaya ayagoo waxaysa ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagto ayagoo caallaho caynayo takafafuuna annaas dadka gacmaha hoos dhiganaya markaa nebigu wuxuu ogolaaday ninkaa xanuunsanaya sacad ibnu abilwaqaas keliya hantidiisa saddex meeloodoo meel mar hadduu xaaladdaa ku sugan yahay inuu sadaqadaysan karo ama dardaarmi karo ama bixin karo wixii ka badanse aan loo ogolayn mar hadduu xaaladdaa joogo inta aanay xaaladdaa kula gaadhin adiga ayaa u xora hantidaada haddaad sadaqadaysanayso haddaad cid siinayso haddaad cid ku wareejinayso aday kuu taallaa ninkastoonay marnaba habboonayn qofku inuu wixiisa markaa u bixiyo si uu dadka dhaxalkiisana u seejiyo qofkuna hadduu meelahaasoo kale xaaladdaa markuu ku sugan yahay oo markaa xayb iyo cadaalad darro uu sameeyana waxay ka mid tahay waxyaalaha khaatimaxumada tusiya dadka qaar baa xilligaa yacni doona inay cid wax seejiyaan qofku waa inuu ilaahay ku kalsoonaadaa ilaahay baa in allaha qad actaa kula dii xaqin xaqa qof kastoo xaqla ilaahay baa xaqiisa siiyey midaan dacabtiiyo midaana jeclaynba ilaahay baa siiyey u xukumay adigu intaad nooshahay camaqda hadiaad waxaad kala baxaysa kala bax saddex meeloodoo meelna waa lagu ogolaya aad saqayso laakiin intaa kale ee halkaa xilligaa kula soo gaadhay yacni cid baa ilaahay siiha ku xadgudbin haddaad ku xadgudubtana macnaheed waxay noqonaysaa inaad markaa khaatimo xumaysatada halis u tahay waalxajru calayhina fii maa zaada wuxuuday calaa sulus saddex meeloodoo meel wixii ka dheeraada wa huwa waxaa ka dheeraadka ah ee uu ka xayiran yahayna waa hulusaa atarika hantidan tarikadu waa waxaanuu ka tegey ee uu ka tegayo saddex meelood laba ayuu ka xayiran yahay meelna waa u furan tahay markaa suluska inuu ku tabarucaa buu leeyahay dardaaranka uu ku dardaarmo suluskana waa la fulinaya warasadu yaanay kaba raalli noqonine laakiin waxaa la yidhi waa haddaanu u dardaarmin cidda xalka ku leh hadduu suluska lafdiisii saddex meeloodoo meeshii hadduu u dardaarmo cidda xalkiisa wax ku leh hoomase carruurtiisii mid ka mida xaasaskiisii waartii ayuu u dardaarmay qofkii haddaxalkiina waa waxbuu ku leeyahay taana waxaa lagama maarmaana inay warasada ogolaadaan dadka dhaxalka kale inay ogolaadaan haddii ay diidaan oo yidhahdaan ma ogolin ma soconayso leanna qofna dhaxalkuu ku leeyahay nebiguna in allaha qad actaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaaris qof kastoo xaq la yidhahay baa xaqiisiis iyo qof dhaxalka wax ku leh oo hantidii wax ka qaadanaya dardaaran male baa nebigu sala allah alay slam yidhi liajli xaqi lwarasa waxaan loo xayirayaa waxa weeye ee xayiraadda sulus wixii ka badan loo saaray waa liajli xaqi lwarasa dadka dhaxlaya xaqooda loo xayiraya wuxuu hi haadaa kaasi marka laga xayiraya qofkaas saddex meeloodoo meel wixii ka badan saddex meeloodoo meelna loo ogol yahay een laga saarayn waxa weeye idaa in lam yakun haddaanu hayn cala almariidi qofka xanuunsanaya daynun haddaan lagu lahayn fain kaana calayhi daynun haddii dayn lagu leeyay yastakriqu tarikatahu wuxuu ka tegay oo dhan wada hafinaysa oo wada qaadanaysa xujira calayhi fi hulusi wamaa zaada calayhi huluska iyo wixii ka dheerada waa laga xayirayaa markaa waxa weeye markan loo ogol yahay saddex meeloodoo meel inuu hantidiisa dardaarmo labana uu ka xayiran yahay waa marka aan qofka lagu lahayn dayn ka badan hantidan iyo tarikadan uu ka tegayo hadduu masalan toban kun oo dollar haysto ama kaba soo qaad sagaal kun ayuu haystaa haddii aan wax dayna lagu lahayn dee saddex kun ayuu xaqu leeyahay inuu dardaarmo ama bixiyo haddii dayntu aanay wada qarqirayninna oo masalan lix kun oo dayna baa lagu leeyahay lixdaa kun marka la bixiyo suluska soo hadhay oo kun a baa loo ogol yahay inuu dardaarmo inta soo hadhay suluskeed haddiise sagaal kun hayso sagaal kun lagu leeyahay dhammaan sulus iyo sulusaan labadaba waa ka xayiran yihin markaa oo saddex meeloodoo meeshii loo ogolaana waa ka xayiran yahay le'annoo hantidan oo hadda hayo dee cid baa cid baa leh addaynu muqadamun calaa kayrihi waana masala ay shaaficiyadu markaa isku khilaafsan yihiinoo ibnu xajar alhaytami iyobaa sidaa qaba yacnima farabdeen rimli oo kale waa labada sheega qamaraynka la yidhaahdo waxau isagu qabaa suluska inaan laga xayiraynin haba dayn mustaqriqa haba lagu ahaadee leanna waxaa dhici karta daynta in lagaba daayaa dhici karta waxaa dhici karta markaa qof kale inuu ka bixiyo ayaa markaa dhici karta markaa laga xayiri maayo buu leeyay haddii eeda markaa dee laga lagala dayn waayo cid kale ka bixin weyda markaasa tasarufkiisii uu noqonaya markaa mid aan ansixin waalcabdi aladii lam yu'dan lahu fi tijaara midna waa addoonkii aan ganacsi loo fasaxin falaa yasixu tasarufuhu ma ansaxayo bikayri idni sayidihi ma ansaxayo wa sakata almusanifu wuxuu ka aamusay can ashyaaa min alxajri buu ka aamusay madkuuratin taasoo lagu sheegay fi lmutawalaati kutubaana dheereeyey minhaa waxaa ka mid ah alxajru cala almurtadi lixaqi lmuslimiina baa loo xayiraya wa minhaa waxaa ka mid ah alxajru cala alraahini lixaqi lmurtahini ayaa loo xayiraya waxau sheekhu leeyahy walcabdi addoonkii ayaa isaguna xajriga iyo xayiraadu saaran tahay alladii lam yu'dan lahu fi tijaara ee aan loo idmin tijaaro iyo ganacsi aanu sayidkiisii laha u idmin isagana xayiraad baa saaran xagga xoolaha ma ansaxayo tasarruf aanu sayidkiisu u idmin ma ansaxayo oo falaa yasixu tasarufu ma ansaxayo bikayri idni sayidihi sayidkiisa idankiisa la'aantii tasarufkiisu ma ansaxayo waxaana loo qaybiyaa tasarufaadka addoonka saddex qaybood waxaa la dhahaa qismun yasixu biidni sayidihi qaybi waxay ku ansaxdaa sayidka idankiisa waa mucaamalaadka wa qismu yasicu walow bikayri idin sayidihi sayidba yuu idmina way ansaxaysaa waxa weeyaan waa cibaadaadka wa qismun laa yasicu walow biidni sayidihi qaybna ma ansaxdo sayidka wax la idmee waa wixii walaayiye mas-uuliyad iyo xil la yidhaahdo taa ma ansaxaysa xataa sayidkiisu hadduu idmo falaa yasicu tasau bikayri idni sayidihi وسكت المصنف الشيخ وحو كأمصي عن أشياء من الحجر أي كأمصي مذكورة في المطولات وكتوى لدى ديريين لو شيئين منها وحا كمدا الحجر على المرتد قفق الردوبي ولا حيريا درس كان غيبتي سؤالك إنه وجهكتو والله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر حجري يا حيرادي قال المؤلف رحمه الله تعالى حلو وسكت المصنف وحكام مسعر أشياء أشياء يوحي من الحجر كمضة وعلمنا قاركود إلى تضبات ما يقارسيين madkuuratin taasoo lagu sheegay fi lmutawalaati kutubaha la dhaadheereeyey minaa waxaa ka mid ah alxajru iminka maaliga oo kale waa ka xayiran yahay shayga mabiicda qabla qabdihi shaygii maqsuubka keenuma yacni waxyaalo badan ayay sheegaan minaa waxaa ka mid ah buuhi alxajru waa xayiraadda cala almurtadi qofka ridoobay xayiraad baa la saarayaa waxaana loo saarayaa lixaqi lmuslimiina muslimiinta xaqoodaa loo saarayaa oo marka uu murtadnimo ku dhinto dee xoolihiisu fey ay muslimiintu leeyihiin buu noqonayaa markaa mar hadduu ridoobo waa la mancinayaa tasarufaadkii xoolihiisa mawquuf baanu milkigiisi noqonayaa hadduu soo islaamana waa ka kor noqonaya xajirintaasi wa minhaa waxaa ka mid ah alxajru cala araahini qofka raahinka ah ee shay rahaniga isna waa xayiran yahay alraahin almuqbid baa loo jeedaa weliba raahinkii shay rahanigaya shaygiina gacan geliyey isaguna wuxuu ka xayiran yahay shaygaa uu rahanta dhigay muxuu rahman yahay lixaqi lmurtahin qofkan uu rahan dhigay ee daynta ku leh ayuu u rahman yahay markaa isagoon u ogolaanin kuma tasarufi karo haddaba haddana lixdii buu haddana inoo soo wada celiyeyoo waxau uhi sheekhu wa tasarufu sabiyi waalmajnuuni iyo wasafiihi hayru saxiixin weeye oo falaa yasixu minhum baycun ka ansixi maayo walaa shiraahu iibna ka ansixi maayo walaa hibatuna ka ansixi mayso walaa hayruhaa min atasarufaatina ka ansixi mayso wa ama asafiihu fayasixu nikaaxu biidni waliyihi ayuu ku ansaxayaa waxau uhi sheekhu raxima ullahu tacaala wa tasarufu sabiyi sabiy tasarufkii waxaa tidhaha khayru saxiixin weeye waa midaan saxiix ahayn masluub alcibaara walwilaaya baa la yidhaha xilna ma saarna cibaaradiisiiyo wuxuu sheegayaana waxba kama jiraan waxba ma iibin karo waxba ma iibsan karo waxba iskuma furi karo markhaati ma noqon karo isaga hadalkiisa lama qaadan karo qaadi ma noqon karo weli ma noqon karo keliya hadduu mumayisiya wax kala garay cibaadadiisuna waa ansaxdaa waxa keliya ee culimmadu ay u ogolaadeen fuqahadu waxa weeye yacnii qof baa albaabkii ugu soo garaacay ilmo yar buuhi ordaaba soo gal dheh yacnii soo gal intaa waa loo cuskan karaa baa layidhi ilmaha yaro waa la soo diri baa la odhanaya waxaa kaloo loo cuskan kara isaalu hadiya ho aabba u dhiib hebel waxaa ugee wax yaroo markaa aabbaa ii soo dhibay haddaanu mid been lagu yaqaanay ahayn intaana waa loo cuskan karaa laakiin wax alla wax kale oo loo cuskan karaa ma jirto wa ama almajnuun isaga ka waalan walmajnuun buui waa tasarufu sabiil walmajnuun hayru saxiixin dhaysna waa masruub alcibaara walwilaaya muطlaqan isaga walaa cibaado walaa wilaayo midnaba wax ka ansaxayaa ma jiro laakiin haddana wixii ay waxyeeleeyaan sawiga iyo majnuunku ayada waa min khiaab اlwadci oo min baabi takliif ma waa min khiaab اlwadci oo iyaga waa lagu yeelanayaa wixii ay itlaaf sameeyaanay waxyeeleeyaan wasafiihna hayru saxiix safiihana isaguna waa masluub alcibaara fi tasarufi almaali iibka iyo iibsiga iyo waxyaalaha isaguna masluub alcibaare ayuu ka yahay yacni guur waa samayn karaa hadduu weligiisu u idmo cibaadadiisu waa ansaxaysaa oo isagu waa ka duwan yahay qoladan xoogay falaa yasicu minhum kuwanaan soo sheegnay ee saddexdaa sabiga mashuuga iyo sabiga kama ansaxayo baycun inay wax iibiyaan walaa shiraalu inay wax soo iibsadaan walaa hibatu inay wax iibayaan walaa hayruha min atasarufaat midnaba ka ansixi mayso wadaad baqiiha baa waxrigi beri maxaafad dukaan ka dhex furtayoo dee xaafad waliba mid yar unbay soo dirata ay tire waxaa inoo soo iibin or ordoo u yeer suu leeya qofkayno ama abaha ama u yeer qofkaa weyn ama uu maraya kii markuu yimaadana war waan kaa iibiye mayga iibsa war waxaanay hadal badana unbay yidhahdeen war inagala kaxayo dadka kale wuxuu inooga soo iibiye dee markii cidimo u soo geli weyday bu deetana meeraddii bu iska xidhay wa ama safiihu isaga ka safiiha ah wa ama safiih waxaa layidhi laakin safiih baa ka wanaagsanayd baa layidhi leannu istidraag bay u noqon lahayd wixii ka horreeyey marka xagga safiiha loo ego amaa iyadu muqaabil bay u baahan tahay oo masalan hadduu odhan lahaa ama asabiihu waalmajnuun falaa yasixu nikaaxumaa ma ansaxayo ama alsafiihu saasoo kale muqaabil isugu noqon lahayd wa ama safiihu fa yasixu nikaaxu waa ansaxa biidni weliyi hadduu weligiisu u idmo waa ansaxayaa u dhaha soo guurso dee wuxuu u guursanayana waa loo cayimaya haddii laakiin idan aanu jirin lama ogola dee waxaad arkaysaa markaa maanta waxaynu naqaannaa un innagu baloodh la xayiray ayuun baynu naqaannaa iyo guri la xayiray beer la xayiray sharciguna wuxuu yaqaanaa ashkhaas la xayiray ashkhaastaa la xayiraa qofkanaa laga xayirayaa waanaad arkaysaa maanta oo dee dad badan oo sufaha ah oo hanti badan looga dhintay ama wax badani soo galeen oo baabi'inayaad arkaysaa ayagu layaab ma leh waa yacni waa safiih wixiise ma maamulan karayo ciddii ka xayiri lahayd ee ka xanibi lahayd baa la waayo dee sufahaaba arligiiba wada haysataa arligaba wada sufaha haysa kuwii la xayiri labaaba talinaya oo meel walba haysa markaa dee waxay keenaysay markaa in wax waliba iska baaba'an yani ma boqolaal baan garanaya intaasoo guri bakhaar iyo baloodh looga dhintay oo kiradoodaoo keliya hadduu qaato yacni ay ka badnaan lahayd laakiin maalinba mid iibinayo ku qayilaya dabeetana kaga soo baxaya muddo yar yani hantiba in gacanta loo geliya may ahayn waa in wixiisa loo hayo loo maamulo laga masruufo loo kobciyaabay wa tasarufu lmuflisi muflis tasarufkii waa kaa caydhoobay ee loo xayiray falasimada ah yasixu fii dimatihi dumadiisa waa ku ansaxaa falow baaca salaaman hadduu ku iibiyo طacaaman aw hayrahu aw ishtaraa kula minhuma bihamanin fii dimatihi ayuu ku iibi saxa waa ansaxayaa duuna tasarufihi fii acyaani maalihi xoolihiisa cayntooda tasaruf ku tasarufaya maya oo falaa yasixu ma ansaxayo wa tasarufu fii nikaaxin masalan aw طalaaqin aw khulcin saxiixun weeye wa ama almar'atu almuflisa haweeney muflisada ah fain ikhtalacat calaa caynin hadday isku khulucdo lam yasixa ma ansaxayo aw diinin fii dimatihi aba isku khulucday sax waa ansaxaya waxau sheeku leeya waa tasarufu lmuflisi qofka mufliska ahee qaamoobay ee wuxuu haya iyo daynta lagu leeyay dayntu badan tahay ee weliba almaxjuuru calayh bilfalas baa la yidhaahdaa ee weliba xayiraaddana la saaray haddii aan xayiraad cidi saarin dee tasarufkiisu waa iska ansaxayaa leanna wax xayiraadoo saarani ma jiro ee waa marka xayiraaddiina qaadigu saaro yasixu tasarufkiisaasi fii dimatihi wuxuu ku ansaxaa un dimadiisa hanti wuxuu hayey xayiraad baa laga saarayaa waxna ma iibin karo si kalena ma odhan karo waayo waxay u xayiratay dadkan daynta ku leh laakiin dumadiisiya waxa uu isa saarsaarayo isagu hadduu israrayo cidi ka yeelayso cidi u diidi maysa ha israro markaa yasixu fii dimati wuxuu dumadiisa saaro dad buu wax ka soo amaahday dad buu wax ka qaatay ma ansaxaysaa taasi laakiin hantidan yaree halkan taalla dad baa eeganaya iyo ta uma soo dhowaan karo falow baaca salaman hadduu salamnimo ku iibiyo salaman waxba yacni qayd ma aha yacni fii dimati hadduu ku iibiyana waa la mid oo waa maxay dee qof baa masalan lacag siiyey odhi aslamtu ilayka waxaan kuga hormarsay lacag cankaa iyo caynkaasa shayga cankaa iyo caynkaasa baanan kaa doonayaa ogobay markaa shaygii dimadiisuu saaran yahay lacagna wuu qaatay aw khayrahu ama wax kale oo markaa aan salam ahayn ayuu masalan iibsaday ayuu aw hayrahu ama yacni waxaan raashin ahayn ayuu salam ahaan ku qaatay islam yacni addoon baa masalan hanti baa la siiyey addoon baa laga rabaa ama neef xoolaa baa laga rabaa dumadiisa ayuu saaray aw ishtaraa wuxuu iibsaday kulla minhumaa mid kastoo raashina ama wax kale ah addoon buu iibsaday raashin buu iibsaday neef xoolaa buu iibsaday bisamanin fii dimati waxaanu idhi lacagta anaa iska bixinayo anaa i saarantah anaa laygu leeyi buui dumada ayay saaran tahay saxa waa ansaxayaa markaa tasarufkiisaasi hadduu wax soo amaado hadduu yani wax kiraysto waa loo ogoliyay laakiin hantidaa yaree meesha taalla ee dadkaasi ay eeganayaanu maan loo ogolayn duuna tasarufi lama ogola iyada inuu ku tagrifalo fii acyaani maalihi maalkiisa cayntiisa iyo caddaankeeda ayada oo falaa yasixu kaasi ma ansaxayo haddii markaa ay tegsiinayso waxa ayaanta maala ka mid a inuu yacnii dee maalo iyo inuu markaa sidaas mooyaane wax tegsiinaya inuu shay ka mida iibiyo inuu shay ka mida bixiyo ayaan loo ogolay wa tasarufu fii nikaaxin tasarufka uu nikaax ku tasiro maalan tusaale ahaan gabadh buu guursaday meherkana waa laygu leeyi buuhi aw talaaqin miduu qabay buu furay aw khulcin islaam buu markaa khulco waxoogay ka qaatay haddaad waxoogay ii dhiibto markaa waad ka furanti buui waxoogay bay u dhiibtay markaa meheru masaalkeediiba yaanay ahaanine saxiixun arrimahaasi waa saxiix leannu talaaq majaanaba mar hadduu samayn karayay mid waxoogay markaa uu ka qaatayna waa isna waa waa ansaxayaa wa ama almar'atu almuflisa haweenayda iyadoo caydha ah xagga ee khulca waa marka uu khulca nin samaynayo ilaa ninkiisa fiiha isaga waxba bixi isagiiba wax qaadanaya dee hantidanaysee gacanta loo gelin weligiisa gacanta loo gelinaya haweenayda muflisa hadday iskhulcaysa iyadu oy ninkii iska furanayso hanti bixinayso waana muflisoo xayiraad baa saaran maxay samaynaysaa fain ikhtaracat calaa caynin haddii ay cayn iyo shay hantidii ka xayirnayd ee dadka qaanta kulaha u xayirnayd hadday isku khulcdo lam yasixa ma ansaxayo khuluceedaasi liannahu lixaqi lquramaa ayaa ku tacalluqaya acyaana maaliha ow daynin fii dimatiha ama dayn dimadeeda lagu leeyahay isku khulucday war anaa ku siin doone imika waxba ma haye hantidana way iga xayiran tahayoo dee dayn baa laygu yeeshay iska kaysiidaa markaa waxoogayga anaa ku siin doone sidii baa markaa lagu heshiiyey daynin fii dimatiha saxa kaana markaa waa ansaxaya leannahu wax dhibaato ah dadkii u keeni maayo ninkaa markaa khulcaynaa yacni dayn la noqon maayo dadkan ku cudhiidhiya dayntani waxay iyo hantidani waxay u taallaawn intii hore laakiin iska soo kordhaan markaa islaanta isagu khulcay waxoogayga isagu markaa ka qayb geli maayo qoladan isagu daynta islaanta sug baa laleeyay intan qola kaaga horraysay wa tasarufulmariidi qofka xanuunsanaya tasarufkiisii fii maa zaada wixii ka koray cala sulusi uu ku tasarufay mawquufun waxaa lagu joojinaya calaa ijaasati alwarasa warasada bannaynteeda ayaa lagu joojin fa in ajaasuu hadday banneeyaan azaa'ida calaa sulusi inta ka dheeraadka saxa waa ansaxaya wailaa haddii kale falaa ma ansaxayo wa ijaazatu alwarasati iyo wa radduhum xaala almaradi laa yuctabaraani labadaa midnaba lama ictibaariyo wa inamaa yuctabaru dalika min bacdi ay bacda mowti almariidi ayuunbaa markaa la ictibaariya waidaa ajaaza alwaarisu markuu banneeyo uma qaala u yidhaha inamaa ajaztu waxaan u banneeyey lidannii malahayga ana almaala qaliilun inuu yahay waqad baana khilaafu ba caddaaday sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn waxa uu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala wa tasarufu almariid qofka xanuunsanaya tasarufkiisa iyo tagrifalkiisa fii maa zaada cala hulus wixii ka kordhay hulus iyo saddex meeloodoo meel ka kordhay ila meel waa loo ogolaya ban saddex meeloodoo meel wixii ka kordhay tasarufka uu ku sameeyey masalan wuu dardaarmay wuu sadaqadaystay qof buu siiyey tasarufka noocaas ee uu ku sameeyo wixii uluska ka dheeraaday weliba xanuun kale u dhinto mawquufkan waxaa lagu joojinaya calaa ijaasati alwarasa warasaha bannaynteeda warasaha mutlaqu tasarufka bannaynteeda ayaa lagu xidhayaa oo masalan dee kaba soo qaado si misaalkeennii sagaal kun baa u haystay waxaanu nihi wuxuu leeyahay inuu dardaarmo ama ku tasarufo saddex kun oo saddex meeloo meeshii ah dee kaba soo qaad kalabarh buu dardaarmayba maxaa hadda ku dheeraada saddex maradoo meel waa waa loo ogolaya laba kun baa ku dheeraada labadaa kun ma ogoshii maalona mise ma ogolidin hadday yidhahdaan waan u ogol lahay way soconaysaa haddii ay yidhaahdaan ma ogolin uluskiisa ayuunbaa ayuunbaa soconayo dardaar ahaan lagu bixinaya weliba waa markay warasadaada wax la weydiinaya waa markay dee dad qaangaada oo caqli leh oo wada jooga yihiin haddii ay dad yaryari ku jiraan ama dad waalani ku jiraan wax lagaga tagribane wax la ijaasaynayaana ma jirto intiisumaa soconaysaa wax laga tagrifali karaana ma jirto waxba lagama qali karo waxba lagama cuni karo waxba lagama samayn karo mawquufun calaa ijaasati alwaraha haddaba fa in ajaasoa zaa'ida hadday banneeyaan cala haalusi inta ka dheeraadkaa marka la weydiiye hadday ogolaadana waanu ogolay saxa waa ansaxaya waa soconaysaa wa ilaa haddii kaloo aanay ijaasayn oonay bannayn oonay ogole falaa ma ansaxayo ka waran hadday qola ogolaato qolana ay diiddo kaa banneeyey intuu ku leeyahay ayuunbaa soconaysaa kan diidayna intiisu ma soconayso masalan kaba soo qaad markaynu nihi sagaal kun bay ahayd oo waxaa markaa u dardaarmay shan kun laba inanoo keliya ayuu ka tegey markaa mid baa ogolaaday dee labadan dheeraadkaa midba kun buu leeyahay kan kunkiisi wuu soconaya waa la siinayaa oo dardaarnki baa lagu kanna kunkiisa waa loo celinayaa oo yacni ma soconayo wuxuu idhi wa ijaasatu lwarasa iyo waradduhum xaalalmaradi laa yuctabaraan bannayntan warasadu ay bannaynayaan waxa ka dheeraadkaa iyo radintan iyo celintan ay celinayaane xaalalmarad xilligan xanuunka laa yuctabaraan lama ictibaariyo xilliganuu qofku xanuunsan isla markiiba afka kaga boodi maayaan oo odhan maayaan maymay ma ogolin waad xanuunsanaysaa waxa aad daran ma ogolin iyo waanu ogollay intanuu xanuunsanaya lama ogola wainamaa yuctabaru dalika min bacdihi bada ay bacda mowti lmariid markuu dhinto dabadeed ayuunbaa la weydiinayaan maogishin mise ma ogolidin waxaan loo weydiinaynin leanna waxaa dhici kartaa mid hadda nooli inuu kaba horreeyo kan jiifa marka dee hadda dhaxaa waarisba maaha waarisi wuxuu qof kale noqonaya wax la weydiin la weydiin markuu qof kale dhinto marka uu dhinto ciddii nool ayuunbaa inay ogosha iyo inaanay ogolayn la weydiinaya laakiin intuu nool iyo waxaa dhici karta intan joogtaaba inay ka horraysogaari ka dulboodaa dhici karta weyda ajaasal waarisu haddaba kii waariska ahaa ayaa banneeyey ha waxaa la yidhi waar intaasuu dardaarmayoo waxoogay buu dardaarmee ka warran ma ogoshahay kaa waxaa la siiya buui kaa waxaa la siiya kaa waxaa la siiya kaa waxaa la siiya buui waan ogolahay buuri markii sidaa u ogolaaday ayuunbaa hantidii la isu keenay dee waxay noqotay wuxuu dardaarmay wax fara badan te wuxuu anigu seen maan mooday wax yar baan moodaye markaa ma ogoli taa xaaladdeedu maxay noqonaysaa markaa wuxuu yidhi waydaa ajaasal waarisi markuu banneeyo intii dheeraadkaayd ayuu banneeyey yacni maya wasiyadii dhe wasiyadii buu ayuu banneeyey waan ogolay bui wuxuu dardaarmay oo dhan uma qaala haddana gadaal buu wuxuu ka yidhi inamaa ajaztu waxaan u banneeyey lidanni waxaan u malaynaya ana almaala qaliil ana almaala almuusaa bih yacni xoolahanuu dardaarmay inay yar yihiin wax yarna yihiin baan moodayay waqad baana khilaafu waxaana caddaaday yacni wixii aan malaynayay khilaafkiisa oo xoolahanuu dardaarmay inay badan yihiin baa ay caddato ma ogeli markaa sudiqa biyamiinihi dhaartiisaa lagu raba waxaa lo odhanayaa ku dhaaro ayaa la odhan inaad sidaa moodaysa waxaan ina yar ku dhaaro markuu ku dhaarto wixii suluska ka dheeraadka markaa waa la celinaya ijaasadiisi ma soconaysa waa la celinaya intii sulusku baa loo ogoliyay wa tasarufulcabdi addoonka tasarufkiisa alladii lam yuudan lahu fi tijaara en tijaariya ganacsi loo idmin yakuunu fii dimmatihi dimadiisa ayuu noqonayaa wa macnaa kownihi fii dimmatihi waxa weye annahu yutbacu bihi waxaa loo raacayaa bacda cidqi intuu xuloobay dabaed idaa cataqa wain adina lahu sayidun fi tijaara hadduu idmana saxa tasarufuhu waa ansaxayaa bixasabi dalika alidni ayuu ku tasarufaya halkana addoonkii oon maanta jirin ilaahiyaa soo celiya markay gaariya islaam dee loo jihaadaya gaalada markaa lasoo qabsaa addoomoobe xilliga markaa kutubtan la qorayeyna dee calam aljihaad baa taagnaayo sidaa xoolaha ay sayladu ay u leeyihiin ba iyaguna sayladulahaayeen markaasaa daraaddeed baa dee fiqiga iyo axkaamta safxadu addoon ka maqan yahay ma jirto markaa wa tasarufulcabdi addoonka tasarufila wuu xayiran yahay baynu nihi addoonkina aan isagana ganacsi loo fasixin addoon sayidkiisa ayuu isan u xayirnaa markaa wa tasarufulcabdi addoonka tasarufkiisa iyo tagrifalkiisa alladii addoonkaasoo lam yu'dan lahu fi tijaara tijaaro iyo ganacsi aan loo idminin yakuunu wuxuu noqonayaa fii dimmatihi dummadiisa ayuunbuu noqonayaa waxa uu ku tasarufay addoon aan loo idmin tijaaro yakuunu fii dimmatihi wa macnaa kowni fii dimmatihi dummadiisu ahaanayana waxaa weeye annahu yutbacu bihi bacda cidkihi idaa cataq markuu xoroobo ee weliba xoole helo ayuunbaa dee ay noqonaysaa in loo dabagaloo laga qaado waxaa jira waxay yidhaahdaan marka addoonka laga hadlayo marna waxay yidhahdeen tacallaqa bidimmatihi marna waxay yidhahdeen tacallaqa biraqabatihi waana in badan baa ku alalayaa kutubta fiqiga inaad ku aragtaan haddii lagu lahay tacallaqu bidimmatihi waxa weeye marka uu hadhow xoroobo unbaa laga qaadaya ee uu xoola yeesho haddii lagu dhaha tacallaqa biraqabatihi qoortiisa ku tacalluqayna waxa weeye waa la iibinayaa dabeetana wixii ka soo baxaa ayaa lagu bixinayaa maxaa haddana keenaya in la yidhahdo dimadiisay ku tacalluqday in la yidhahdo raqabadiisay ku tacalluqday saddex qaacida ayaa jirta waxaa la yidhaha annamaa tarifa taxta yadi raqiiq wixii qofkan addoonka gacantiisa ku hoos dhinta wa kaana biridaa mustaxiqihi ee ciddani ay ka raalli ahayd inay addoonkan gacanta u geliso sayidkiisana aan u idmin waa mucaamalaadka ogle nin baa wax ka iibiyey nin baa wax amaahiyey leannu ninka shaygan la isaga ka raali noqday addoonkan inuu gacanta u galo sayidkiina ma idmin waxaa waxaa la leeya tacallaqu bidimmatihi dimadiisay ku tacalluqaysa waxaana loo raacayaa marka uu xoroobo uu helo wixii markaas uu sayidkiisu u idmay ee welibana dee mustaxiqiisa idankiisa iyo ogolaan raallihaanshihiisa ku yimi sidaa meher markaa uu idankiisa ku gursay dayn mucaamalo u idmay waxaa la yidhahdaa dimadiisay ku tacalluqdaa kasabkiisay ku tacalluqdaa maal tijaaray ku tacalluqdaa hadduu hayo mar haddii loona idmay oo sayidku u idmay maca daaligna markaa ninka ma ciddalana markaa raalli ahaanshihiisa waxaan ay gu yimaahadeenna waxay ku tacalluqaysaa dimadiisa kasabkiisa iyo xoolaha tijaaradu hayo wain kaana bikayri tidaa mustaxiqihi ciddan mudatay raallihaanshaheeda waxnay uguma dhiman ergiisa masale qof buu dilay hanti buu badhac u baabiiyey ogabay saydade uma idmin waxa inuu soo sameeyo qofkanuu waxan ku sameeyena uma idmin taasaa la yidhaha tacallaqa biraqabatihi qoortiisa ayay ku tacalluqaysaa waa loo iibinayaa marka maa yatacallaqu bidimmatihi faqad maa yatacallaqu bidimmatihi wa kasbi wa maali tijaarati iyo maa yatacallaqu biraqabatihi waa tasrifaadka maaliga cibaadaadka iyaga waa ka ansaxayaan wilaayaadna kamaba ansaxaanba horeynugu soo sheegay wain adina lahu sayidu hadduu sayidku u idmo fi tijaarati tijaaro iyo ganacsi hadduu u idmo saxa tasarufu waa ansaxayaa bixasabi daalika alidn idankaa hadba qadarkiisa ayuunbuu ku tasarufayaa mar haddii aan loo oggolayn dee waxaa uunuu ku tasarufaya hadduu yidhaahdo waxaa iibi keliya wuu iibinayaa keliya hadduu raaciyo lacagtala soo qaad wuu soo qaadi karaa hadduu yidhahdo waxa waad iibin kartaa waxna waad soo iibi kartaa oo waad soo gelin kartaa iyadana wuu samayn karaa hadduu yidhaahdo waxaasunbaad ka ganacsan karta waxaasunbuu ka ganacsan karaa macnaha shay mucayana iibintii ama iibsigii sidaasuunbuu ugu tasarufayaa ka gudbi maayo hadduu nooc u idmo ka gudbi maayo waa yacni wakiilka oo kale wakiilka wixii loo wakiisho ayuunbuu markaa isaguna xasba alwakiil ama wuxuu u dhigay ayuunbuu ku tasarufa saxa tasaruf bixasabi dalika alidn faslu fi sulxi waxau halkana sheekhu ka hadlaya waxaa la yidhaha suluxa sulux waa heshiis ama waa heshiisiin suluxu waxa u qaybsamaa qaybo waxaa dhaha sulxun bayna almuslimiina waalkufaar waa sulux u dhexeeya muslimiin iyo gaalo ayaga baabu lhudna waaljizya waalammaan ooy marna ku keenaan kitaabo ama marna abwaab ama marna fusuul ay ka cabiraan ayay markaa kaga hadlaan midna sulxun bayna alimaami waalbuqaat waa sulux iyo heshiis u dhexeeya imaamka muslimiinta iyo qoladaa ku kacday ee ka hor timi baabu lbuqaat ama faslu lbuqaat oo xuduudda markaa ku dhex jira ayay kaga hadlaan sulxun bayna zawjayni cinda ashiqaaq labada qof ee isqaba waa sulux iyo heshiis dhexdooda la dhigayo markay iskhilaafaan ayagana sulux baabulqasmi wanushuus ayay isagana kaga hadlaanoo qubayla kitaabi talaaq talaaqa in yar ka hor ayay shaaficiyadu halkaa baabkaa dhigaan wa sulxun fi lmucaamalaat midna waa sulux mucaamalaadka dadka dhex mara lagaga suluxtabayoo ka ay ka hadlayaane halkan ay kaga hadlaanna waa kaa waxaana waa sulxu khayr ilaahay wuxuu uhi waxa suluxa la yidhaahdaa iyo heshiiska iyo heshiisiintu waa khayr waxaana nebigu sala allahu calayhi wasallam xadiidkai abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan cumar camr ibnu cawf laga warinayo wuxuu yidhi asulxu bayna almuslimiin asulxu jaaizun bayna almuslimiin ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala sulux iyo heshiis iyo musaalaxo dadka muslimiinta dhexdooda waa mid bannaan keliya waxaan bannaanaynun sulux iyo heshiis shay xaaraana lagu xalaalaynayo ama shay xalaala lagu xaaraantinimaynayo heshiis lagama gaadhi karo lianno altaxliil waataxriim ilaahay baa iska leh ilaahay keligii ayaa u xalaalaya waxna xaaraantinimeeya rasuulkiisa muxameda oo dee wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ayaa waxna xalaalaya waxna xaaraantinimeeya altaxliil wataxriim lilah ilaahay baa iska leh cid kaloo u xalaalayn karta ama xaaraantimayn kartaa ma jiro xalaali waa waxaa liya rasuulkiisu xalaaleeyeen xaraamini waa waxaa liya rasuulkiisu ay xaaraantinimeeyeen cid markaa madaxweynaan waxba xaaraantinimayn karin baarlamaan baan waxba xaaraantinimayn karin cid kale aan waxba xaaraantinimayn karin cid kale aan waxba xalaalayn karin baarlamaankeenna iyo sharcigeenna iyo madaxweyne waxay noo dhamminaa sharcigaa ilaahay inaynu fulino aynu ku dhaqanno aynu ilaalino ayuunbaynu faranay inaynu wax inagu hor la dejinno inooma furno waayo wax walba waa lainoo dejiyey oo waa inoo yaallaan marka arkaantiisa iyo tacriifkiisa insha allah dariskeedna dambe ayuuna noqonayaa wallahu aclam